sax ma aha in nin qof gudoomiye gobol ah uu noqdo saxiixa aniga uu ikeeno berito ninka maanta isoo saxiixo markii doorasho ku ku gulayso kadib isoo saxiixo wuxuu leeyahay beri soo bax gobolka imaam markii asagii dowladan ay isku dhacsan yihiin ama siyaasadiisa danihii islaaha uu waayo ka soo baxuu leeyahay markaasaa i xukuma mo marka arrintaas ayadeena dowladnimada iyo midnimada ayay qalad ku tahay waxaa muhiima marka baarlamaanka inuu haddana isku nuuc ku yimaado qaar inuu odayaashii dhaqanka ay soo xulin qaarna ay doorasho ku imaadin baarlamaanka dhexdiisaa laisku liidayaa berito waxaa imaanaysa aniga deegaanan leh liiga soo xulin intaasaa isoo dooratay adiga maxaa kusoo doorta hal odayaa ku keenay nuucaasaa imaanaysa intaas oo dhanba midnimada ayay daamid garaynaysaa ay dhaawacaysaa marka in laska ilaaliyo waan soo jeedinaya wax liilaan saxiixana inaan loo yeelin waan qabaa fikirkaas isagaa waxaa kaloo muhiimadeeda leh ee la rabaa shacabka soomaaliyeedna inay ka qayb qaataan si dawladnimadeenii ay usii xoogeysato waxaa muhiima waxaa la yidhi konton qof oo odayaashii dhaqanka ah ayaa soo xulaya konton qof kontonkaasaa xildhibaanka dooranaya dayb ha doorto waa waxa weeye saddex iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo xoogaa qof oo soomaaliya ayaa maanta codaynaysa meeshii shalay ay ka codeeyeen soddon iyo shan laakiin haddana odayaasha dhaqanka boqol iyo soddonka iyo shanta waxay kuhoos qoreen wixii dhintay waa la bedelaa sax waay dawladda maaha waxa bedelaysaa qabaa-ilkiyaa bedelanay dhaqanka lagu sheegayo qaarkood waa ilaah baa boqoree duubad rasmiya oo boqoro loo yaqaan way maaha inay dawladda samaynayso waxa weye for example ama ogaas ha noqdo ama imaam ha noqde waa soo jireen dawlad ma samayn karto si qaab uu ku yimaadaa jirta meel walba dhaqan gaar ah ay leedahay oo oo duubkeeda ku yimaado waxaa kale oo ay ku darsadeen waxa la yidhaahda muxuu ahaaye odayaasha dhaqanka wixii khilaaf uu ka jira arrintooda waa la xalina maxaa khilaaf keenay nin maanta boqol iyo soddon qof boqol iyo soddon iyo shan qof dadkay soo xuleenaa maanta baarlamaaniya goor muu khilaaf yimid ilan madaxweynaha dalka ay doorteen xildhibaanadii iyaga ay soo xuleen marka kadib muu khilaaf yimid waa waxyaabo lagu banaysanaayo oo qualitiga looga dilaayo odayaasha dhaqanka qualitigooda lagu dilaayo sida rabta iyeel haddaadna ii yeelin waa waxa weye waa khilaafan kugu abuuraya kadibna waa lasku haystaan kuley taasay noqon kartaa marka shacabka soomaaliyeed waxaa muhiima muxuu aha bulshada rayidkaa arrimaha noocaas ah baarlamaanka soomaaliyeed waa inay ku taageeraan waa inay sidaa annaga aan ufikirayno de annaga iyagaan qawsaaro unahay sidaan ufikirayno fikirkooda waa inaan ku shaqaynaa waa inay iga i d a keenaan muxuu aha xildhibaanada ay ku shaqeeyaan bulshada iska aamusan oo for example oo iska biyo degana lama kicin karo waa inay bulshada ra'yi fiican uu ka yimaadaa saxaafadda waa inay u furtaa ra'yiga bulshada inay furto in laga doodo arrintaa bulshada ruuminkeeda inaan helno waay waxaa kaloo muhiimadeeda leh oo aan rabaa in aan aan kusoo qatimo waxaad la socotiin gobolka banaadir kuma jira senatorka konton iyo afar xildhibaan oo golaha sare la yidhaahdo oo muxuu ahay golaha senatorka la yidhaahda ayaa la samaynaya baarlamaanka soomaaliya waxa aan kuleeya waa aqaan labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta ka badan konton iyo afarta afar goor kusoo laba jibaarmaysa iyo shan mar inta aan kuleeya waa aqaan laakiin konton iyo afartan dawlad goboleedyada loo qeybiyey waxa aan kuleeya ma aqaan anig ninka dawlad goboleedka madaxda ka ah muxuu ahay qabiiluu kasoo jeedaa qabiilkiisa hadduu siiyo for example tusaaleganaan kasoo qaadaya jubbooyinka laba boqol xildhibaano gaaraya toddobaatan iyo sagaal iyo sideetan gaaraya ayay beelo ka laga qaday oo beelihii loo kala sadburiyey tan waa tii baarlamaanka uu mooshinka keena u kala diray sidee asaga u qeybinayaa sidaan uga aaminayaa masiirkayga konton iyo afarta waa ina ceyrinka lagu qeybiyaa iyadoo dawlad goboleed walbaba saamisamin la siinaayo waa in dawlad goboleedyada intaanan la gaarin ka hor la qaybsadaa beel walba intay leedahay leela ha ka yimaado galmudug ha ka yimaado muxuu ahaay jubbooyinka ha ka yimaado koonfur galbeed ha ka yimaado hiiraan iyo shabeellada dhexe ha ka yimaado puntland somaliland ha ka yimaado waa in horta marka ugu horeysa ceerihi lagu qaybsadaa gobolka banaadir gobolka banaadir laba milyan iyo bar dad ahaa degan xaquuq la-aan ay ahaanaysaa waxaa weye kuraasta iyo guryaha aan deganahay oo dad ku qabanay lamid noqonaysaa waa in fiiri dastuurka wuxuu leeyahay qodobka toddobaatan iyo labo farqadiis backgraftkiisa koowaad wuxuu leeyahay konton iyo afarta golaha sare ee baarlamaanka waxaa qaybsana sistema loogu qaybinayaa sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya oo ah sideed iyo tobankii gobol ee sagaashan iyo kowda jiray waa qodobka toddobaatan iyo labo isla qodobkaas xarafkiisa bac wuxuu leeyahay haddana dowlad goboleedyada si simanay uqaybsanayaan dayib dowlad goboleedyada qaarna sideedaa la siiye qaarna kow iyo tobanaa la siiye ma siman yihiin maya gobolkii banaadir ee sideed iyo tobankii gobol kamidka ahaa xagow aada xaqiisi waa qaldaadka dastuuriga oo la galayay kamid tahay xal waa in la keenaa gobolka banaadir ma dad baa looga daraya oo muxuu ahay konton iyo iyo iyo muxuu ahay afarti maya sideed xibnood looga daraya oo konton lixdan iyo laba laga dhigaa ma sidaa inay ku ilaawaanay rabaan suurtagal noqomay sidaa hadda waa ku ilaawayna ay dhahaan gobolka banaadir dadkiisa xaquuq buu u baahan yahay sideed iyo tobankii goboleed dastuurka sheegay uu kamid yahay maxaa looga looga reebi waa loo dhiwaaya todoba iyo toban gobol iyo caasimada waa bese maxaa loo dhihi waaya hadii gobol lahe marka cinda yeeli mayso waxaas qaldaadka noocaas oo dastuuriga ayaa ka buuxo waxaa la xadeeray gobolkii banaadir waxaa loo kala sadbudiyey dowlad goboleedyada waxaa muxuu ahay sharaftiisi iyo iyo meeqaamkii u lahaa wax loo dhimay odayaashii dhaqanka waxaa muxuu ahay laga tillaabsaday oo shaqadoodii si bareer ah loo loo qaatay guddigii doorashooyinka intaasoo qaldaad baa ku jira waxa kaloo dhan waa laga heshiin karaa baarlamaankana wuu ogol yahay hal maalinna in lagu daro lama rabo caawa aan kula hadlaayo caawa aan kula hadlaayo waxaan haysanaa boqol iyo sideed maalmood baan haysanaa boqol iyo sideed maalmood boqol iyo sideedaas maalmood waa in maalin walba waxa la qabanayo la sheegaa boqol iyo sideed maalmood baan haysanaa labaatanka agoost ilaa caawa aan joogno oo labaatankii agoosta liidaariy oo xildhibaan liidaariy waa in la helaa xildhibaan labaatanka agoost baarlamaanka loo dhaariya marka baarlamaankan waktigiisa wuxuu ugu egyahay tobanka agoost waa in la helaa maalintaas saacadaas habeenkii intaayna gelin in isgaab imaanin oo baarlamaan la-aana waayo dawladeena waa baarlamaani dawladdu jirayso hadduu baarlamaan jirin waxaa la rabaa marka boqol iyo sideedaas maalmood in maalin walbo waxa la qabanayo ay caddaadaan dabcan anagu waxaa maanta inta badan xildhibaanada ay soo jeedaan in guddi la saaro kasoo shaqeeyo hindisa sharciyad ahaan soo nashqadeeyo dheey u yeelo kadib la ansixiyo loo gudbiya xukuumadda la yiraahdo mandatekaas noocaas aad haysatid intaas oo maalmood haysatid qaabkaan ay idinku shaqaysan yihiin qaabkaas wax u qabto waktigaas ha yimaado odaygii dhaqanka waktigaa argada ha timaado dheygaa iyo dheygaa inta udhexeeya argada ha soo xerooto maalintii noocaasi doorasho ha loo dhaqaaqo doorashada ha socoto waktigaas iyo waktigaas inta udhexayso waktigaas xildhibaanada hala dhaariyo waktigaa madaxweyneha hala doorto gudoomiyihii baarlamaanka hala doorto kadibna madaxweyneha hala doorto waktigaas tobanka september waa in dalkan dawlad dhamaystiran uu ka jiraa haddii la doonaayo in dalkan kan gaab la geliyo annaga ka yeeli mayo cidna ka yeeli mayo shacabka soomaaliyeedna yeeli maayin waa ogna waxaa muhiim ah marka oon shacabka kula dardaarmaya annaga qowsaare idinka idiin shaqeeyaan nahay ruumankiina iyo hadafkiina iyo afkaartiina waa u baahan nahay waa kuwa aan la shir tagnay ogaada